Qoysaskan oo ku nool degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer ee Somalilan ayaa xiligan waxa ay wajahayaan biyo la-aan baahsan. Qoysaskan ayaa ka kooban haween iyo caruur iyo odayaal kuwaasoo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley isla markaana waxaa saameyn xoogan ku yeelatay abaaraha iyo roob la-aanta ka jirta halkaasi. Qaar ka mid ah bulshada degmada Duruqsi ayaa ka warbixiyay baahiyaha xiligan ka jira degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada.
magaaladan waa magaalada duruqsi la yidhaahdo sidaa tiradeeda la idiin sheegay intaasoo magaalo xukuntaa siddeed iyo tobankaa magaalo ardayf aada u fara badan ayaa magaalada joogta meeshanka iminka magaalada u deegaanka iyo magaalada kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan reer baa magaaladan iminka u deegaana tan duruqsi marka waxa weeye biyihii baanu aada dhibaato uga qabnaa waxa weeye ceel biyood riiga baanu u baahannahay wax kale oon anfici karaa ma jiro waxaa kaloo kolley aada looga dhawaajiyo looga hadlay in degmadani baahiyo badan oo xagga biyaha qabto waxaan rajaynaynaa iyadana in xukuumadda cusub iyo qorshaha wasaaradiina biyaha aad ku darsanaysaan kolley sidii baahiya biyaha ee deegaankan waa fara badan tahay wax looga qaban lahaa iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaaba oo khaasatan iminka ku soo beegmay weliba xilli annagu aanu baahi weyn u qabnay biyaha ay noofembar laba kun iyo afar labaatan baa noogu dambeysay roob ilaa iyo bishii labiyo tobnaad ilaa iyo iminka biyo dhaamis bay horta magaaladan riyo xidho ku jirtaa iyadoo roobku daay oo haddana waxa weeya weelkii aan waxba noo gelin